gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabit cabdi maxamed oo warbaahinta kula hadlay isgoyska soobe ee kilomitir fif ayaa sheegay in loogu magac daray afariyo tobanka oktoobar oo ahayd maalintii qaraxa dadka boqolaalka ka badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen uu ka dhacay goobta si ay bulshada ugu xusuusato maalintaasi xanuunka badan sida hadda aragtaan waddada waa ujeedaan oo la hagaajinayo maamul gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ayaa marka hore arrintan ka howlgalay si ugu yaraan maadaama waddadan ay tahay waddo aad loo isticmaalo in waddadan ay hagaagto ay si fiican u fiicnaato sidoo kalena isgoyskan saddex alaa ka warhayseen waxaan u bixinnay magac magacaas oo ah afariyo tobanka oktoobar oo loo bixiyey isgoyskaas oo insha allahu tacala micnaheed inay tahay maalinta xanuunka badan lagu xasuusto isla markaa waxay ahayd maalin midnimo ah oo ummadda soomaaliyeed wada midaysa kulligood gaar ahaan dhallinyarada dhammaantood midaysay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo mahadcelin oo runtii aan la soo koobi karin u mahadceliyo ummadda soomaaliyeed beesha caalamka qof walba oo ka qayb qaatay arrintan ay xanuunna ka soo gaartay waddada laamiga ee ku burburtay qaraxii weynaa ee sabdadii dhacay ayaa dowladda hoose ay maanta ka bilowday dhismo iyo dayactir iyadoo dhismayaasha ka adhowaa nawaaxiga oo si aad ah u burburay uu dib u dhis ku socdo meelaha qaarkood argixisada ah maanta ayay ahayd maalintaas ayay ahayd maalinta u dambeysay ilaahay idinkiisa gacmaha isqabsan doonnaa waajibkana saarnaa ee midnimada ummadda soomaaliyeed waa u taagannahay waxaan si gaara ugu taagannahay inaan cadowga aan si cadowga meel iska saarno oo aan meel oga soo wada jeysano safiirka midowda yurub ee soomaaliya mrs frolinga loronsa oo maanta booqatay meesha ay dhibaatadu ka dhacday ayaa sheegtay in midowda yurub uu ugu deeqay soomaaliya boqol kun oo yuuro si wax loogu qabto dadkii ku waxyeeloobay weerarkii dhacay oo ay ku sheegtay inuu ahaa mid bahalnimo ah shacabka iyo dowladana ay la wadaagayaan murugada xilligan adag
hore waxaan isugu dugnay gargaar sahay dawa ah oo aanu kaga qayb qaadanaynay gurmadkii loo fidinayay dadkii wax ku noqday qaraxii halkan ka dhacay haddana xafiiskeena gargaarka ee e c o ayaa ku dhawaaqay inuu ku deeqay boqol kun oo milyuun oo yuuro oo kale si gurmadkan deg dega ay uga qayb qaataan taa marka laga soo tagana waxaan halkan u imi inaan indhahayga ku arko baaxadda burburka iyo dhagafaarka aan la aamusay iyo waxashnimada weerarkan waxaa kaloo aad ii soo jiitay sida dhaqsiyaha badan ee duqa magaalada muqdisho iyo kooxdiisa iyo weliba dhallinyarada magaalada ay ugu istaageen si deg deg ah inay u nadiifiyaan dhismana ay ka bilaabaan dhulka burburka uu saameeyey xarunta gurmad qaran ayaa weli waxaa ka socda diiwaangelinta dadkii lagu waayay qaraxii dhacay dad badan ayaa weli baadigoobaya eheladooda oo lagu la-yahay nolol iyo geeri qaarkood dadkaas raadinaya eheladooda ayaa v o a la hadlay ani daaq aadan maxamedaa leedhahaa ninkaygana cabdi yuusuf xasanaan lahaa saddex caruuraa u haayaa gaari gacan loo ahaa subaxsa usoo tagow ahaaba subaxi hore hataa hal maroo noola soo hadlay kadib hadalkiisa markaasaa noogu dambeys taleefonkiisana ilaa hadda uu dansay ilmihii iyo anigaa meesha iskugu rafaadsanoo waxaa degannahay weedow tasaay waa la ii saaro wax meel lagu ogyahayna ma laha marka waa kaaya hadda ninka garab isii karo muslimiintaas kasoo dhexgalay gacaalo sheekh maxamedaa la yidhaahaa wiilka sabdigiiou jaamacad aaday subaxii sabdi ay ugu dambayday nolol iyo geermidan haaya maleh caruurtaasaa ii weynaa muguwiilii gabaraayi here alxamdu shukri ilaahaygii weynaa waaxida nolol iyo geermidan ku haa male waxaan dareemay murug waa murugooda wiilkaadiioo nolol iyo geeri magacaygu waa maxamed umar macalin waxaan raadinayaa bishaare maxamuud axmed iyo waxaan raadinayaa maxamuud axmed maxamuud labadooda oo isla dhashteen oo markana ugu wardambeysay isgoyska sooba maxamuud gaariyuu waday bishaarana meesha shidaalku gadaysay efektiga meesha ka dhacaya marka ay joogeen maxamuudna markaasna u imaaday aanoola sheegay ilaa hadda nolol ii geerin waa lagu laayahay wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka xukuumadda soomaaliya maryan qaasim axmed oo aan goobta kula kulmay ayaa v o a ugu warantay sida ay howsha ku socoto culayska dhacay waxaa ka jawaabi kari lahaa institution diyaar ah oo dhisan oo loogu talagalay ka hortagga annaga waxaan ka jawaabnay wixii kartideenna ahaa baahidiima wada daboolin mana wada dabooli karna laakiin mustaqbalka laakiin mustaqbalka waxaan jecelnahay inaan u diyaar garowno tanoo kale inayna nagu dhicin oo aan ka hortagno oo aan dhisno aanna diyaarinno howlihii looga hortegi lahaa si kastoo ay tahay hay-adaha ammaanka ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigaan macluumaad ku saabsan weerarkii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho oo dad badan ay ku tilmaameen inuu ahaa weerar arxandaro ah waxaana maanta mar kale meydad horle laga soo saaray goobihii ku burburay qaraxii dhacay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho